wafdi ka kooban saraakiil ciidan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka milatariga dalka talyaaniga jenaraal kuluudiyo garisiano ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho wafdigan ayaa kulamo gaargaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku aadan iskaashiga ciidamada dalka talyaaniga iyo soomaaliya gaar ahaan sidii dowladda talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd dibudhiska ciidamada soomaaliya iyo tayeyn gabagabadii kulamadan ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac waxaa saxaafadda uga warbixiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal maxamed aadan ibraahim buud waxaa halkan aanu kala kulannay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee talyaaniga jenaraal garisiano oo booqasho gaaban ku yimid dalka oo markii ugu horreysay oo xilka qabta oo halka inoogu yimaado ay tahay waxaanu ka wada hadalnay danaha labada dal gaar ahaan dhinaca ciidamada labada dal wixii aynagala qaban karaan ayaanu ka wada hadalnay fiican baanu isugu afgarnay waana mahadsantihiin aniga waxaa igu weheliyey shirka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka cirka iyo taliyaha ciidanka badda iyo la taliyayaasha sarreeye guuto maxamed aadan biixi sarreeye guuto maxamuud shiikh taliyaha ciidanka cirka iyo wasiirka gaashaandhigga janal cabdulqaadir sheekh cali diini intaana anagu gaar isu arag waxay booqasho sharaf oo arag ah ugu tageen ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa kadibna annaga hadalkii meesha ka sii wada wadnay inta aan idiin sheegayo oo wasiirku hogaaminayo gaashaandhigga si fiican baa markaa hadalkii iyo wadahadalkii iyo wixii aan isu sheeganayna ay noogu dhammaadeen waa mahadsan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa hoggaanka sare ciidamada xoogga dalka waxa ay meelo kala duwan oo ka mida soomaaliya ay ka wadeen qorshayaal la xidhiidha sidii dib loogu tayayn lahaa ciidamada xoogga dalka loona siin lahaa tababaro dheeraada iyadoo dadaaladaasina ay ka qayb qaadanayaan waddamo ka tirsan caalamka oo ugu horeeyo dalka talyaaniga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho